آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ku dhex jirnay xadiiثu citbaan bni malik radia allahu canhu وarضaah oo ku saabsanaa almasaajidu fi اlbuyuut in guryaha laga samaysto meel qofku uu ku tukado markaa masalada uu u baabaystay bukhaari raximah اllahu tacaala haddii aynu ku bilowno haddii qofku gurigiisa uu ka samaysto meel yaroo u gaaro uu ku tukado laa yahbutu laha shayءu min axkaami اlmasaajid almusabala cinda aktar اlfuqahaa meeshaa yare salaada u qoondaystay ee gurigiisa ka midi yeelan mayso axkaamta masaajidka waqfiga ay leedahay sida fuqahada badankoodu ay ku tegeen mar haddaanu meeshaasi ka dhigin waqfi caama oo ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii uu u bixiyey meeshaasi axkaamulmasaajid yeelan mayso inuu qofku meesha masaajid caama ka dhigana waxay ku sugnaataa bilqowl inuu arrintaasi afka uu ka yidhaahdo dhaa meeshaa masaajid baan ugu talagalay muslimiintu ha ku tukadaan walow meel gurigiisa ku dhex taallaba ha noqote waxaa kaloo ay ku sugnaataa bilficli daali calayh inuu qofku sameeyo ficil tusinaya inuu meeshan masjid ahaan uu u waqfiyey ficilkaasina waxa uu noqonayaa inuu albaab dabadeed uu u sameeyo dadka guriga bannaankiisa ka imanaya ay ka soo galaan inuu ka eedaamo maa ama cid ka eedaanto dadka salaada ugu yeedha uu sameeyo mikrofoon oo ku rakibo oo waqfigu yahbutu bilqowl walficil addaal calayh waqfigu wuxuu ku sugnaadaa hadal qofku uu ku hadlay inuu shaygaa waqfiyey waxaa kaloo uu ku sugnaadaa ficil tusinaaya inuu shaygan waqfiyey oo qariinatulxaal waa inay jirto masaajidka markaa ama meeshaa yar ee qofku uu gurigiisa ka dhex samaystay si uu ugu tukado axkaamulmasaajid yeelan mayso walihaada waxa weeyaan ma ictikaafi karaan dumarku rag hadalkooda iska daayo oo ahlucilmiga qaarkooda markaa yidhi waa ictikaafi karaan dumarku fii masjid ilbeyt oo fuqahaau lkuufa ay u badan yihiin min alxanafiyati wagayrihim waa qowl markaa daciifa walihada buuhi ibnu cabaas mar uu ka warramayay ictikaafu lmar'ati fii masjidi beytiha inay gabadhu ku ictikaafto halka gurigeeda ay kaga tukato bidcatun wa abqadu alacmaali ila allahi albidac arrintaasi waa bidco ilaahayna acmaasha wuxuu u necab yahay bidca laa ictikaafa ila fii masjidin tuqaamu fiihi salaa laguma ictikaafi karo ilaa masaajid salaada lagu ooga mooyaane jaabir ibni cabdillaahina markii la weydiiyey gabadhe haddii ay ku nadarto inay ku ictikaafto meesha gurigeeda ay kaga tukato waxa uu fatwooday annahu laa yasixu alictikaafu ila fi lmasjid kama qaala tacaala wa antum caakifuuna fi lmasaajid haddii markaa gabadha ay u bannaan tahay inay ku ictikaafto fii masjidi beytiha waxaa ku ictikaafi lahaa guryahooda oo weliba masaajidka aada ugu dhowaa aswaaju nabiyi calayhi salaatu wasalaam ummahaatu lmu'miniin wa kuna yactakifna fii masjidi nabiyi sala allahu calayhi wasalam waxaana macluuma oo axaadiida ku sugan inay ku ictikaafi jireen masaajidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aanay markaa guryahooda ku ictikaafi jirin xadiidu citbaan masaa'il fara badan baa ku jirta masaa-ishaasi waxaa ka mida sixatu imaamati lacmaa qof indhali inuu noqon karo imaam inuu noqon karo waxaa kaloo ku jirta ana alcamaa wa faqd albasar min acdaar atakhaluf can salaati اljamaca qofku hadduu yahay qof indhala oo araggiisii waayey cid masaajidka keentana aanu haysan salaatuljamaaca cudurdaar u bannaynaya weeye arrintaasi inuu ka hadho had iyo jeeraalena xadiidu citbaan ibni malik looma fiirsado waxaana la sheegaa un xadiidkii muslim warinayey ibnu umi maktuum markuu yimi rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam ku uhi hal tasmacu nida qaala nacam qaala idan faajib waxaana ahlucilmigu ay yidhaahdaan markay sharaxayaan xadiidkan sida imaamu nawowi oo kale fii sharxi muslim xadiidkaasi uu rasuulku ninkaa indhahala ee aan qaa'idka lahayn cid hagta uu ku yidhi mar haddaad eedaanka maqlaysa kaale waa mansuukh waxay culimmadu isku waafaqsan yihiin nin indhala oo cid hagta aan lahayn inaanay salaatuljamaca ku waajibin oo gurigiisa waxa weeyaan uu iskaga tukan karo waxyaabaha markaa naskiga ay u daliishadaanna waxaa ka mid a xadiidu citbaan ibni malik waa xadiidka laga qaatay jawaasu ikhbaari اlmari can nafsihi bima fiihi min caahatin inay bannaan tahay qofku iimaha uu leeyahy inuu sheego indha la-aantiisa lug la-aantiisa laakiin arrintaas waa inaanay noqon min baab atashaki inuu ilaahay ka cabanayo arrintaas waa inaanay ahayn dee arrintaasi waa in ay sabab leedaho o imika citbaan indhala-aantiisa inuu sheego dee axkaam sharciga ayaa ku xidhan sidaasi awgeed buu u sheegay waxaa laga qaadanayaa masaajid kale oo jamaacada lagu tukadaa inay ku yaaleen magaalada madiina oo masaajidka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam aan ahayn laakiin masjid kale oo salaatuljumuca lagu oogaa kuma oolin madiina wakhtigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waayo masaajidka rasuulka ayaa dadka ku filaa mana bannaano sideedabana tacadud almasaajid fi lmaxilati alwaaxida ida kaana yakfi ahlaha masjidun waaxid in masaajid fara badan laga sameeyo xaafad ama deegaan qura oo masjid quri uu ku filan yahay masjidka labaade laga sameeyaa waa masjidu diraar macnaa waa masjid darar ka ratimayo dararka markaa muuqdee ka ratimayana waxaa ka mida tafriiqu jamaacati almasjid alawal masaajidkii hore jamaacadiisii inuu kala geeyo oo masaajid quri markaasi uu ku filaa kadalika tacadud اljumuca ma banaana in magaalo qura ama xaafad qura oo masaajid quri dadka uu salaatuljumuca ugu filan yahay in jumcayaal badan laga ogaa ma banaana sida ahlucilmiga kutubta ay ku tansiisiyeen waxaanay taa ku sababayeen in arrintaasi sabab u noqonayso tafriiq bayna annaas dee shareecadana maqaasideeda waxaa ka mid a jamcu nnaas cala alxaq dadka xaqa in la ysugu keeno waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa salaatuljamaaca waxyaabaha looga hadhi karo in roobka iyo nacam mugdiga aadka u faraha badan ee qofku aan waxba arkahayn ay ka mid yihiin waxaa laga qaadanayaa qofku gurigiisa inuu ka samaysan karo meel uu u qoondeeyey inuu ku tukado mowdic mucayan lisalaa waxaa saasoo kale la odhan karaa soo ka nahyigu ku soo arooray inuu masaajidka meel ka mida qofku barriinsado oo halkaasun masaajidka uu kaga tukado sida neefka geeli xerada meelun uu uga fadhiisto nahyi baa arrintaa ku soo arooray abu daawuud iyo aimo kaleba ay wariyeen biisnaadin haabit marka maxaa tan iyo taa la ysku waafajinayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nahyigu wuxuu ku saabsanya arrintaa qofku markuu u samaynayo riyaa'an istusnimo uu isleeyahay ha lagu arko maalin walba halkaa inaad ku tukato ama safka hore inaad halkaasi aad kaga tukato laakiin haddii qasdigiiyo ujeeddada noocaasi aanay la socon waa iska bannaan tahay xataa masaajidka meel mucayan oo gaarun inuu qofku uu kaga tukado laakiin taa waxaa ka fiican in la dhaha nahyu waa calaa cumuumihi weeyi ama riya ha u qasdiye ama wax kale ha u qasdiye masaajidka buqacad ka mida uun qofku inuu qabatimo sida neefka geeli uu u qabatimo xerada meel ka mida inaanay bannaanayn baa xadiidkaasi uu faa'iideeyey oo ugu yaraan arrintaasi ay tahay min baabi tashabuhi bilxayawaan inuu qofku xayawaanka geela la ydhaahdo isu ekeysiiyey laakiin xadiidkan iyo xadiidkan nahiyaya in meel gaara la qabatimo masaajida ka mida waxaa laysku waafajin karaa in la ydhaha xadiidkaasi masaajiduu ku saabsan yahy xadiidkanina masjid kuma saabsanee waa qofku gurigiisii meel ka mida oo uu ka dhigtay meel waxa weeyaan uu ku tukado nacam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa taswiyat asufuuf sufuufta waxa weeyaan in la simo sida xadiidka aynu ku aragnay noona soo socota waxaa laga qaadanayaa saas oo kale inay bannaan tahay mid zaa'ira oo dad soo booqday inuu imaam u noqdo axaadiid arrintaasi nahiyeysa ayaa jirta inuu zaa'irka ama ka soo booqday uu tukiyo dadka uu soo booqday axaadiidaasi may ansixin laakiin dee waxaa ansaxay xadiidkii markaa tilmaamayey inaanu nina nin ku tukin meesha isagu suldaan ama maamule uu ka yahay laakiin haddii qofkii meeshaasi lahaa uu ogolaado oo isagu u idmo sida citbaan uu ugu idmay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu gurigiisa uu ku tukiyo inay jaa-is tahay baa laga qaadanayaa nacam weliba taa waxa raacad dee rasuulku waa alimaam alacdam weeyi oo isaga ayaa suldaan iyo madax ka ahaa beledka islaamka oo dhan wuxuu leeyahay xaafidku wa fiihi tabaruq bilmawaadic alatii sallaa fiiha الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam aw wai'aha wayustafaadu minhu ana man dacaa min aلصaalixiin aw man duciya min aلصaalixiina liyutabaraka bihi anahu yujiib إida umina اlfitna ama amina اlfitnata halka laba masalo ayaa xaafidku uu ku sheegay oo ay muhim tahay caqadiyan in la dul istaago masalada koowaad waxa ay tahay in laga barakaysto meelihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku tukaday ama uu ku istaagay ee uu dul maray waxaynu leenahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in laga barakaystaa waa mid mashruuc ah inuu rasuulku mubaarak ahaana saxaabaduna ay ka barakaysan jireen axaadiis badan baa kusoo aroortay laakiin awalan waa inaynu ictiqaadno ana albarakata min allah rasuulkuna waxba ma barakayn jirin cid kalena waxba ma barakayn jirin barakadu sideedaba waa kahratu lkhayr alilaahi fi shay wa hubuutuhu fiih shayga khayr fara badanoo xagga ilaahay ka yimi inuu ku sugan yahay oo uu ku negi yahay baa la idhaahdaa baraka marka barakada rasuulkuna ma keenahayn cid kalena ma keeni karto walihaada baa rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam albarakatu min allah markii farihiisa uu dhex dhigay weelkii yaraa ee cidhiidhiga ahaa biyuhu ay ku jireen biyuhu ay ka soo baxeen farihiisa dhexdooda si aan loo moodin inuu isagu biyaha badiyey ama uu barakeeyey ayaa rasuulku wuxuu yihi albarakatu min allah haadii waa masala masalo kale waxay tahay in la tatabuco oo la raacraaco oo taxari lagu sameeyo meelihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu maray ama uu fadhiistay ama uu ku xaajo gutay ama uu ku tukaday ma arrin mashruucaba mise mashruuc maaha kitaabu lxaj ayaa masaladaasi insha allahu tacaala inoogu iman doonta laakiin waxaan sii baraarujinayaa arrintaasi waxaa la gaar noqday cabdullaahi bnu cumar oo tatabuca noocaasiya samayn jiray oo hadduu safro halkii rasuulku uu fadhiistay fadhiisan jiray geedku hoos fadhiistay halkii uu ku xaajo gutay ku xaajo gudan jiray haluu ku tukaday oo dhan ku tukan jiray laakiin saxaabada intooda kale oo aabbihii cumar ibnukhadaab uu ugu horeeyaa waa khilaafeen qaacidada saxiixa ayna waxay tahay marka laga warramayo mutaabacada kudayashada rasuulka calayhi salaatu wasalaam maaha kudayashadu inaad samayso sidii uu sameeyey oo kale oo qura bal mutaabacadu waa an tafcala mithla maa facala biqasdi aladii facal inaad samayso sidii rasuulku uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam iyadoo ujeeddada aad u samaynaysaana ay tahay ujeeddadu rasuulku u sameeyey marka laabudda an tuwaafiqa annabiya calayhi salaatu wasalaam fi lficli waalqasd waa inaad rasuula ku waafaqdo ficilka iyo qasdiga oo ah niyada iyo ujeeddada labadaba oo haddaad rasuulka ficilkii ku waafaqdo laakiin qasdigaad adigu u samaynayso iyo qasdiga rasuulku u sameeyey ay kala duwan yihiin ma tihid mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku dayday mutaabacadii markaa sharciga ahayd ama raacistii sharciga ahayd mid la yimi noqon maysa waayo qasdigii oo ah acdam wa akbar min alficil mid ka weyn ficilka ayaad rasuulkii ku khilaaftay tusaalaha rasuulku arrin buu sameeyey arrintaa umuu samayn litacabud isagoo ku cibaadaysanayo ilaahay ugu dhowaanaya ama litashriic isagoo dadka u sharciyeynaya arrintaasi waxay u dhacday un muwaafaqatan ayay u dhacday macnaa halkaas ayuunba arrintaasi ay ku qabsatay tusaaleaan isagoo safar ku jira ayay xaaja waxa weeyaan qabatay dabeetana meel buu ku leexday ku xaajo gutay dee halkaasunbay ku qabsatay mooyaane meeshan qasdi gooniya uma lahayn waxaa la mid a tusaale ahaan isagoo meel fadhiyaa raashin gaara halkaa uu ku cunay dee halkaas ayuunbaa raashinkaasi ugu suurto galay mooyaane in meeshan uu raashinkan si gaara ula eegto dee qasdigaasi ma jirin marka haddii aad rasuulka ficilka ku waafaqdo laakiin qasdigii aad ku khilaafto mutaabaco noqon mayso waana taa lagu inkiray cabdilaahi ibnu cumar marka rasuulku isagoo safara haddii salaadu meel ay ku qabsato uu ku tukaday dee sunno noqon maysa adna halkaa inaad ku tukato haddaad tiraa halkaa in si gaara loogu tukadaa sunnaana dee ficilkubaad rasuulka ku waafaqday laakiin qasdigii iyo ujeeddadii ayaa kala duwan hadda waxaa la isweydiin karaa haddii aynu sidaasi nidhi oo dee saxaabada cabdillaahi ibni cumarna arrintaasi ay ku inkireen alqaacidatu sharciyana ay tahay inay tahay almutaabaca ama daabit lmutaabaca waxaa qaacido mutaabacada u ahay kudayashada rasuulku an tafcala mila maa facal biqasdi aladii facal sida uu ku sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaau siraati lmustaqiim xadiidkan citbaan maxaa lagaga jawaabayaa ila isba rasuulku meeshii uu ku tukaday ayaa uu markii dambe joogteeyey inuu ku tukado oo meesha ku tukashadeedu rasuula kaga dayday miyaa la odhan kara waxaan leenahay laa rasuulku qasdan buu halkan ugu tukaday in lagaga daydo ku tukashadeeda oo halkaa guriga uu kaga tukaday citbaan iyo ciddii kale guriga joogtaa ay ku tukadaan qasdigaasuu rasuulku ficilkan uu sameeyey oo halkan wuu u qastiyey inuu halkaa uu ku tukado oo ku tukashadeedana lagaga daydo marka xadiidka looma daliishan karo in meel kastoo rasuulku uu ku tukaday la yidhaahdo halkan in lagu tukada ayaa sunno ah ee meeshuu qasdan rasuulku ugu tukaday ku tukashadeeda uu u qastiyey oo in lagaga daydo ujeeddadiisu ay ahayd halkaasi ayaa ay sunno noqonaysaa in lagu tukado laakiin meeshaanu u qastiyeyna dee salaaduun ay ku qabsatay halkaa haddii loo qastiyey asalaata fiiha in rasuulkii lagu dayday noqon mayso oo qasdigiiyo niyadii in lagu khilaafay ayay noqonaysaa qadiyadda kale uu sheegay xaafidku ee ku saabsan qofka saalixiinta ka mida loo yeedho si looga barakaysto inuu ajiibo haddii in lagu fitnoobo uu ka aamin noqdo waxaan le laa yutabarak bisaalix qof saalixoo in laga barakaysto daatadiisa ay sharci tahay maba jiraba bal hada waa min khasaa'is nabiyi calayhi salaatu wasalaam shaksi in laga barakaysto macnaa daatadiisa laf ahaantiisa ama aahaartiisa iyo dee waxyaabaha ka go-a timihiisa dhididkiisa candhuuftiisa biyaha jidhkiisa mara taasi rasuulka ayay ku gaarahay inay rasuulka ay ku gaarahaydna waxaa u daliila inaanay saxaabadu cid rasuula ka dambaysay arrintaa ka doonin abubakar timihiisa cidna ma guran jirin isagoo ahaa khaliifatu rasuuliillaah wa afdalu lummati bacda rasuuliillaah isagoo ahaa waxa weeyaan awalu lcashara almubashiriina biljanna haddana timihiisa cidna ma guran jirin dhididkiisa markuu weysaysto cid biyihiisa kala boobi jirtay sidii rasuulka oo kale calayhi salatu wasalaam ma jirin taasina waxay daliil u tahay saxaabadii rasuulku inay fahmeen arrintaasi inay ku gaar tahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo cid kale aan lagu samaynahayn oo waxaa ka mida waxyaabaha khusuusiyaadku ay ku sugnaadaan inay arrintaasi rasuulka u gaar tahay in arrin ay saxaabadu rasuulka ku samayn jireen cid rasuula ka dambaysay aanay ku samayn hada daliil ala ana hada min khasaa'is nabiyi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku isagoo dee faadila mid mafduula uu ka fadli badaya hadduu u yeedho inuu waxa weeyaan uu ajiibo mar haddaanu sharyi xumaan aanu ugu yeedhahayn waxaa kaloo markaasi laga qaadanayaa qofka loo yeedhay haddii dad aan loo yeedhin uu soo kaxaysto laakiin uu ogsoon yahay dee qofkan u yeedhay arrintaa inuu raalli ku yahay aanu dhibsanahayn inay iyaduna tahay mid jaa-isa inay tahy kii loo yeedhay gurigii looga yeedhay markuu yimaado inuu iska gala maaha ee waa inuu isti'daan sameeyo ogolaansho waa inuu dalbo loo ogolaado inuu galo sidaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yeelay waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa dee nin caalimi haddii uu xaafad soo booqdo ama guri ka mida in dadka xaafaddaasi ay tahay dee inay u tagaan si ay uga faa'iidaystaan waxaa saasoo kale xadiidka laga qaadanayaa qofka ay ka daahirto oo ay ka muuqato calaamaad waxa weeyaan xumaan tusinayaa haddii xumaantaasi lagu sheego si dadka loogu baraarujiyo khaladkiisa iyo inxiraafkiisa taasi inaanay hiiba muxarama aanay ahayn xan xaaraana inaanay ahayn idaa saxa alqasdu haddii qasdigu uu sax noqdo ujeeddadu ay tahay yaani taxdiiru nnaas min sharihi dadkan in looga digaayo sharkiisa walihaada rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ninkaa la yidhaahdo ibnu dukshun a uu saxaabigaas yidhi daaka munaafiqun laa yuxibu allaha warasuulahu rasuulku ninkan ayuunbuu si gaara u difaacay oo dee wanaag markaasi uu ku ogaa awgeed uu u difaacay laakiin baabka maba xidhinoo ma odhan qofnaba lama soo hadal qaadi karo oo qofnaba waxba lagama sheegi karo waxaa kaloo laga qaadanaya qofka haddii lagu khaldamo oo qof waxaanu ku sifaysnayn uu ka sheego inay tahay dee in la difaaco aa sida aad sheegaysa maaha qofkanina sifaadkaasi ma leh waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa qaacidat lilxaaq qofka in la haleeshiiyo cidda uu la saaxiibo suxbatan taama saaxiibtinimo dhammaystiran qofka qof aanay isku caqiide ahayn ama aanay isku manhaj ahayn oo isku waddo aanay ahayn waa dhici kartaa dee inay bacdul umuur ay kulmiyaan laakiin suxba taama saaxiibtinimo dhammaystirani waxay dhex mari kartaa laba qof oo muctaqad uu ka dhexeeyo oo quluubtoodu ay iswaafaqsan tahay walihaada bal saxaabadu waxay u deliishadeen balaag ninkani inuu yahay nin waxa weeyaan munaafiqa oo maxaa arrintaasi ay u deliishadeen fa innaa naraa wajhahu wa nasiixatahu ila almunaafiqiin cidda uu la socdo ee uu la qoslo ee uu la fadhiisto ee had ya jeeraale dee wanaagooda uu ka taliyo ama uu difaacaa waa munaafiqiin marka waa ilxaaqiyeen qaacidada rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma inkirin oo muu odhan qofku cidda uu raaco ha kala ee uu la saaxiibo suxba taama ha kala xukum dhigina ee ninkanunbuu si gaara rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u sheegay inaanu xukumka noocaasiya aanu lahayn walihada buuri cabdillaahi ibnu mascuud fima saxa canhu almar'u bikhidnihi ay bisaaxibihi qofku waxa uu la xukum yahay marba cidda uu la saaxiibo suxba taama walihaadaba shareecadu ay ka digtay jaliisa suu lala fadhiistaha xun almushrik waa jaliisu suu waalmubtadic waa jaliisu suu wasaaxibu almacsiyati waa jaliisu suu qofku marka waa inuu ka fogaado waayo waa raadaynaya xataa haddaanu raadayn marka ugu yartay magaxxuma ayuu ka qaadaya iyo dadka bani aadamka ahi inay waxa weeyaan kala xukum dhigaan oo qof aada u fudud haddaad la saaxiibto adna waxaa lagu xisaabinayaa un nin fudud inaad tahay haddii kale maxaa israaciyey siday isu fahmi karaanay isula jaan qaadi karaan ayaa bani aadamku ay odhanayaan qof aada u xunoo xumaan dadku ay ku yaqaaniin haddaad la rafiiqdana inaad isku nooc tihiin ayuunbaa dadku ay xukumayaan waa qaacida waxa weeyaan muqarara fii fitari nnaas waa qaacido markaa taasi ku qariran dadka fitradooda walihaada waxaad ku dadaashaa waxa weeyaan musaaxabata asaalixiina wlmustaqiimiin waxaa laga qaadanayaa saas oo kale nacam fadlu tawxiid baa xadiidku uu tusinayaa waxaana xadiidku uu ka mid yahay xadiida sheekh maxamed ibn cabdilwahaab uu ku keeno kitaabu tawxiid weliba abwaabta ka hadlaysa waxa weeyaan fadaaisha tawxiidka fain allaha qad xarama cala nnaari man qaala laa ilaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah waxaanu u daliishadaa sheekha iyo aayimo kalaba manaa tawxiidku inaanu ahayn qowlu laa ilaaha ila allah laa ilaha illaa afka laga idhaahdo qura tawxiidka qofka anfacaya waa inuu taasi raaciyo ikhlaas laabudda min alikhlaas ikhlaaskuna waa shartun oo min shuruudi laa ilaaha ila allah waana ka qofka ka celinaya shirkiga iyo qabaa'ixda iyo xumaanaha kale wuxuu xadiidku radin ku yahay murji'ada yidhi iimaanku waa qowlu lisaan oo qura oo ictiqaadu lqalb caqidada qalbiga aan iimaanka ku darin waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi man qaala laa ilaaha ila allah qowlu laa ilaha illa allah wuxuu shardi uga dhigay yabtagii bidalika wajha allah taas ayaa shardi uga dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo markaa la isweydiin karaa rasuulku wuxuu yidhi faina allaha qad xarama cala naari man qaala laa ilaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah mid kastoo ahlu tawxiida naarta inuu galaama mamnuuc bay ka tahy waxaan leenahay laa adilo kaleoo fara badan baa soo aroortoo tusinaysa dad ahlu tawxiid ah dembiyo shirki aan ahayn inay naarta ay ku galeen marka adilada iyo xadiidkan saa la ysu waafajinaya ahlucilmiga qaarkood waxaa xadiidkana horreeyo intii aanay faraa'idu soo degin ayuu ahaa laakiin qowlkaasi sax ma aha oo dee xadiidka laftiisa ayna tusinaya ugu yaraan salaadu inay markaa mashruuc ahayd oo faraa'idda soo degtay markaasi ay ay ka mid ahayd ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa tawxiidka kaamilka ee dhammayska tiran oo qofka la yimaada tawxiid dhammaystiran baabun man xaqiqa tawxiid dakhala aljannata bigayri xisaabin walaa cadaab oo qofka tawxiidkii taxqiijiye intuu tawxiid dhammaystiran la yimi oo bimacnaa faraa'idii oo dhan gutay muxaramaadkii oo dhanna ka dheeraaday kaas ayaanay naarba isarkahayn ama naarta la leeyahy waa laga xaaraantimeeyaa waa darag darakada ama meesha ay naarta ka gelayaan ahlu shirki taas ayaanu gelahayn ama waxaa laga xaaraantimeynaya waa alkhuluudu fi nnaar waa naarta inuu ku waaro ayaa laga xaaraantimeynaya laakiin xadiidka laga qaadan maayo in waxa weeyaan ahlu tawxiid oo dhammi aanay naar gelahayn oo dad ahlu tawxiidi dembiye kaloo ay sameeyeen naarta inay ku gelayaan ayaa adilo waxa weeyaan fara badani ayna tusisay laakiin inaan lagu waarin ahayn ayaa xadiida rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay tilmaantay baabu tayamuni midigaysigiibuu u baabye midigta la horaysiye fii dukhuuli lmasjid masaajidka marka la gelayo wahayrihi iyo meelaan masaajid ahayn oo ah meelaha markaa faadilka ah ama wakhayri waxaa la odhan karaa waxa ay ku cadfan tahay dukhuulkay ku cadfantahy baabu tayamuni fii dukhuuli lmasjid wahayrihi ay fii hayri dukhuul gelitaanka arrin aan ahayn lafteeda in midigta lagu horaysiiyo wa kaana bnu cumar wuxuu ahaa yabda-u mid ku bilaabo birijlihi اlyumnaa lugtiisa midig markuu masaajidka gelayo fa idaa kharaja markuu baxayana badaa wuxuu ku bilaabi jiray birijlihi اlyusraa lugtiisa bidix qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin qaala xadaanaa shucba can ilashcaث bni sulaymin can abihi can masruuq bn اlajdac alwaadici abu caaisha can caaishata qaalat waxay tidhi kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuaa yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga macnaa inuu horaysiiyo midigta inuu ku bilaabo ma stataaca intuu awoodo fii sha'nihi kullihi xaaladihiisoo dhan fii tuhuurihi markuu tahaaro qaadanayuu jeclaa inuu midigta horaysiiyo wa tarajulihi iyo marka uu feedhanaayo iyo wa tanaaculihi marka kabaha uu xidhanayo marka xadiidka hore ayuu inoo soo maray waxaase bukhaari halkan uu u keenay cumuumkiisa wuxuu u deliishaday in masaajidka midigta lagu horaysiinayo wa yuxibu tayamuna ma stataaca fii sha'nihi kullihi ayuu u deliishaday waxaana hore aynuu soo sheegnay xadiidka inuu ishkaal ku soo arooriyay ishkaalkaasi oo ah in la yidhaahdo fii shani kullihi dee cumuum bay faa'ideynaysaa arrin walba midigtaa lagu horaysiinaya soo ka alimaamu nawowi raximah allahu tacaala riyaad saalixiinka iyo sharxu muslimka labadaba ku sheega inay qaacidada sharcigii tahay waxyaabaha fadaaisha ee makrumaadka ah sharafta leh in midigta lagu horaysiiyo waxyaabaha kale dee kasoo horjeedana in bidixda lagu horaysiiyo waxalena qaacidadu waa sidaa xadiidkanina ma khilaafsana oo imaa in la yidhaahdo fii shanihi kullihi waxaa looga jeedaa kullihidaa waa min baabi alcaam aladi uriida bihi alkhusuus waxaa looga jeedaa waxyaabaha sharafta ee makruumaadka wanaagsan ayaa midigta uu ku horraysiin jiray ama fii sha'nihi kullihiba waxay u noqonaysaa fii tuhuuri wa tarajuli wa tanaculihiyo macnuhu waxa weeye xaalad kastoo uu ku jiro hadduu safar yahay hadduu nagi yahay hadduu baqayo hadduu baqa uu la soo gudboonaado hadduu amni haysto marka uu tahaaro qaadanayo iyo marka uu feedhanayo iyo marka uu kaba xidhanayo midigta ayuu horraysiin jiray nacam axaadiid markaa saxiixa oo qadiyadda masaajidka marka la gelaayo si gaara u tilmaantay ayaa jirta xadiidu anas baa ka mid a waana saxiix min aلsunnati ida dakhalta almasjida an tabda'a birijlika alyumna wa ida kharajta an tabda'a birijlika alyusra waxaa sunnaha ka mid a masaajidka markaad gelayso inaad lugta midig aad ku horraysiiso marka aad ka baxaysana inaad lugta bidix aada hor saarto haddii saxaabigu idhaahdo min asunnatina dee sida raajixa xadiidkaasi wuxuu leeyahy xukmu rafc oo macanaa sunnada saxaabadu ay sheegayaan asalku dee waa inay tahay sunnatu nabiyi calayhi salaatu wassalaam marka waana inta la awoodo oo tayamunku waa mustaxaba oo qofku haddaanu karinba ama uu awoodo maca almashaqa oo dee dhibaata ay ka soo gaadhayso markaa tayamunkii mustaxabkaa waa ka dhacaya waxaana u daliila ma stataaca fii shanihi kullihi arrintaa markaa masaajidka in lugta midig lagu galo ta bidixina waxa weeyaan lagaga baxo marka lakabaha la bixinaayo la gashanayo lugta midig la horgashado marka la bixinayo ta bidix la horbixiyo waxaan odhan karnaa waa min asunani almahjuura oo dadku markay masaajida gelayaan haddaad u fiirsato waxaa markaasi ay u badan yihiin in haddaanay labadaas sunno ka wada tegin inay ugu yaraan mid ka tagaan oo lugta midig waxa weeyaan uu kabtii ka hor bixiyo haddii lugta midig uu horgelinayo haddii kalena waxa weeyaan uu ta ta bidix masaajidka uu ku galo marka labadaas sunno waa in la isla ilaaliyo ooda weli masaajidka aan soo gelin waa inaad waxa weeyaan lugta bidix aad aad kaba aad ka bixiso aada horbixiso nacam tamidigna kadib aad bixiso oo de kabaa bixintoodii iyadoo markaasi ay ku dhammaystirantay waa inaad soo gasho masaajidka si ood lugta midig aad kusoo gasho si labadii sunnaba aad u jamciso marka aad baxaysana intaad kabaha bannaanka aad dhigato lugta bidix waa inaad hor saarto laakiin kabta ha gelinin kadibna aad saarto lugta midig oo kabta aad geliso oo haddii waxa weeyaan aada lugta bidix hor saarto oo markiiba kabti iyada aada geliso dee sunnadii ahayd inaad kabta midig aada horgashato ayaa meesha aad ka saarta marka labadaasi arrimood qof sunnadaasi hadee jaraale xusuusan oo ku baraarugsan ayuunbaa isku ilaalin karaa walihaada dadka badankooda iskuma ilaaliyaan baabun hal tumbashu ma la fadhayaa qubuuru mushriki ljaahiliya jaahiliyada mushrikiinteedii qubuurtooda ma la fadhayaa markaa jaahiliyadu waa qabla alislaam waa islaamka hortii xaaladii dadku ay ku sugnaayeen waxaana jaahiliya loo yidhi likahrati jahaalatiha jahaalaatiha jahligeeda ayaa aada u fara badnaa wa yutakhadu ma laga dhiganayaa makaanuha meeshii qubuurtaasi ay ku taallay masaajida masaajida ma laga samaysan karaa meel ay qubuurulmushrikiin ku taallo inta la qodo laga soo saaro ciddii ku jirtay ee mushrikiinta ahayd masaajid ma laga samaysan karaa liqowli nabiyi sala allahu caleyh wasalam uu uhi lacana allahu ilaahay ha nacdalo alyahuuda ittakhaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaa'ihim masaajida ayay ka dhigteen macanaa xadiidkaasi arrintaasi ma diidayaa nacam mise waa fasaxayaa wamaa yukrahu macanaa xadiidku arrinta diidima waa fasaxaya weyaan macnaheedu oo meesha ambiyadu ay ku aasan yihiin ama atbaacu lambiyaa ayaan masaajid laga dhigan karin ama hal inta lagu tacadiyo lagu xadgudba ha laga saaro ama yaan lagaba saarin ee ha ku jiraan laakiin ciddii aan ambiyana ahayn atbaacul ambiyaana aan ka mid ahayn dadka ambiyada rumeeye raacay ee kufriya gaalnimo ku dhimata iyagu inaanay xurmadaasi lahayn ayaa xadiidka mafhuumkiisa laga qaadanaya oo iyaga markaa inta xabaalaha laga soo saaro meeshii markaa ay ku aasnaan jireen masaajid laga dhigi karo oo dee nahyiga ku soo arooray itikhaadu alqubuuri masaajid inaanu iyaga shamlisan ahayn oo marka laga saaro meyidkii meeshaa meeshii masaajid laga dhigan karo ayaa xadiidku uu tilmaamaya wamaa yukrahu iyo waxa la karaha ayuu u baabiyo min asalaati salaaddii fi lqubuuri xabaalaha dhexdooda lagu tukado wara'a wuxuu arkay cumaru cumar wuxuu arkay anas bna maalikin buu arkay oo yusallii tukanaya cinda qabrin qabri agtii ku tukanaya fa qaala wuxuu ihi alqabra alqabra ay ijtanib alqabra ama nacam qabriga ka fogow qabriga ka fogow walam yaamurhu bilicaada marka anas bnu malik aharka ibni abi shayba ayaa wariyey biisnaadin saxiix hadalkaa cumar aad buu u fahmi waaye wuxuu mooday inuu lahaa alqamara alqamara deetana cirka ayaan eegay buu yidhi waxaan moodaya inuu leeyahay alqamara alqamara deetana qof meesha joogay baa ila hadlay oo igu yidhi anoo salaaddii ku jira alqabra alqabra buu ku leeyahy fatanaxaa aanasun radia allahu canh markaasuu aanas dhinac uga leexday oo isagoo salaadii ku jira qabrigii waxa weeyaan uu ka durkay walam ya'murhu buu idhi bukhaari ma farin cumar aanas biricaadati salaadii qabriga uu ku ag tukaday inuu ku soo celiyo قال xdثna محمد بن المثنى qال xdثna يحيى عن هiشhام qال أخبرني أbي وهiشhام بن عروة qال أخبرني أbي عن عائشة أنa أma xبيبة وأma سلمة ayaa ذakrtaa waxay sheegeen kنيiسaة kنيisad ra'aynaha ay arkeen biاlxabashati ay ku arkeen markay ardulxabasha u hijroodeen bay kusoo arkeen fiiha tasaawiir kiniisadaa sawiro ayaa ka laalaaday fadakarataa waxay u sheegeen lilnabiyi sala allahu caleyh wasalam kiniisadaa faqaala wuxuu uhi rasuulku ina ulaa'iki kuwaasi aada soo aragtay idaa kaana fiihim hadduu yahay dhexooda alrajulu saalixu nin wanaagsano famaata uu dhinto banow waa dhisaan calaa qabrihi qabrigiisa masjidan bay ka dul dhisaan wa sawaruu fiihi waxaanay masaajidkaa ku sawiraan tilka suwar markaa masjid iyagu magacaa dee uma yaqaaniine kaniisa ama biica iyo wax la mida u yaqaanin laakiin masjidan rasuulku wuxuu uga jeeday makaana salaa magacay doonayaanba hawla baxaane meel ay ku tukadaan bay ayay ka dul samaystaan wa sawaruu fiihi tilka suwar fa ulaa'ika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa u shar badan weeye cinda allah ilaahay agtiisa yowma alqiyaama waayo waxaana ay sameeyeen ayaa wuxuu wasiilo iyo waddo u yahay shara amrin arrinka u shar badan oo arrinka u shar badani waa al-ishraaku billah waa in ilaahay loo shariik yeelo in xabaalaha markaa masaajida laga dul samaysto waxaa arrintaasi ay sabab iyo waddo loo mara ay u tahay shirkiga bal waaba halka uu ka soo bilaabmay shirkiga bani aadamka ka dhacay oo shirkiga bani aadamku uu sameeyey waxaa sababu ahaa waxa weeyaan aliftitaanu bilqubuur xabaalo lagu fitnoobay oo si aan sharci ahayn loo weyneeyey oo la ag fadhiistay oo la dhisay oo sawira waxa weeyaan laga lulay waxaana arrintaas sameeyey qowmkii nebi nuux loo diray dad ka mid ahaa sida ibnu cabaas uu sheegay bukhaari raximah allahu tacaala waxa weeyaan saxiixiisa uu ku wariyey xadiidkan markaa waxa uu tilmaamayaa qofka muslimka ahi waxyaaba markaa munkaraadka uu arkay inuu ka warami karo uu sheegi karo gaar ahaan uu u sheegi karo cidda uu isleeyahay arrintaasi fatwa ayaa ay ka bixin kartaa ama dadka waa uga digi kartaa laakiin inuu dadka caadiga uga sheekeeyo waxyaaba munkarkaa waxay noqon kartaa min baabi ishaacati lmunkar qofkiioo munkarka faafintiisii kasii qayb qaadanaya ayay noqon kartaa oo dadkaasi uu sheegaya waxaa laga yaabaa inuu arrinkoodu noqdo waabadi xusuusisayba oo markuu xumaan uga sheekeeyo dee xumaanta noocaasiya iyaga laftoodii qalbigoodu xaggeeda u leexdo oo xumaantaasi ay sameeyeen walihaada waa in laga digtoonaado gaar ahaan dadka ducaadda ah munkaraadka dhacaaya marka dadka ay u sheegayaan ay uga warramayaan khudbad ama muxaadaro ama darsi ama kelmad ay masaajid ka jeedinayaan waa inay aada iyo aada uga digtoonaadaan waxaa laga yaaba munkar dhacay ama xumaano dhacay hadee jira waxa rasaa'il yaryaroo ka sheekaynaya dad inan xumaan samayn jirtay oo waxyaaba canjeelad laga duuba waxaa laga yaaba nin daaciya inuu dadka ula soo hor istaago waxaasoo kale uga sheekeeyo waxaa laga yaabaa dad fara badan arrintaasi inay raadayso xumaan waxa weeyaan ay ku raadayso marka munkaraadka dadka markaad uga warramayso kun calaa xadar sheegistaadaasi waxay noqon kartaa mid sabab u noqota in dadka qaarkood munkaraadka noocaasi ay sameeyaan iyagoon ogeynba aada ogeysiisay ama iyagoon xusuusnay aada xusuusisay ama waxa weeyaan dee shahwadiba ay gashayoo munkarka ay jeclaadeen oo markaasi ay ku dhaqaaqaan markaa kun calaa xadar markaa dadka wax munkara aada u sheegayso aada ugu sheegaysa inaad uga digto iska ilaali aada uga fiirso in munkarkaa sheegistiisu ay munkar ay sii dhali karto iyo bal inay ay waxdaweynayso aada uga fiirso laakiin umu salama iyo umu xabiiba markii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay u sheegayeen waxa ay markaa dee u sheegayeen rasuulka ilaahay waxaana arrintaasi ay dhalaysay faa'iide ah in ummadda uu uga digo waana sida dhacday oo dee waynagaa xadiidkii ilaa maanta waynagaa akhriyayna waxaa laga qaadanaya inay xaaraan tahay binaau lmasaajidi cala alqubuur in masaajida laga dul sameeyo qubuurta ama masjid nebi ha noqdo ama qof saalixa qabrigiisa waxa weeyaan ha noqdo hada laa yajuus taasi ma banaana dadka sameeyana shiraaru lkhalqi buu ku tilmaamay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sababta loo diidaya fuqahada qaarkood meel kaley la maraan waxay dhahan sababtu waxa weeyaan dee qabrigii waa najaas oo qof meyda ayaa meesha la geliyey oo dheecaankiisii iyo dhiiggiisii iyo waxbaa ku taxaluloo dee meesha ku milmay hada hayru saxiix sababtu taa ma aha sababta ile quburaha oo dhan dhiig iyo dheecaan dusha ugama soo baxee bal waxaaba dhici karta dee in layskaba sibdhiyo oo aanay waxbaba ka soo bixin sababtu taa maaha sababtu waxa weeye waa min baabi sadi dhariica oo arrintani waxay sabab u noqonaysaa haddii qabrigii masaajid iyo meel cibaado laga dhigto inuu shaydaanku dadka uu ku fitneeyo oo kuwan markaa jooga xataa haddaanu ku fitnayn in kuwa ka dambeeya iman doono uu ku fitneeyo uu yidhaahdo sidii qowmu nuuxba uu ku sameeyey kuwii idinka horreeyey qubuurtan bay caabudi jireen markaa taasi ay dhacdo markaa waa min baabi sadi daraa'ici shirk shirkiga daraa'icdiisa iyo wadooyinkiisa dadka uu ka soo geli karo ayaa markaasi la xidhaya iqtinaa'u suwar sawirada in la dhaqdo sawir aan daruura keenin iyo xaaja toona in la dhaqdo oo dee guriga la yska dhigto ama laga soo laalaadiyaa inaanay bannaanayn ayaa laga qaadanaya guryaha badankoodana maanta albanaa yaalla ama sawiro markaa fareema la geliyey ayaa ka soo laalaada arrinta noocaasi markaa inaanay bannaanayn bal ay tahay min alkabaa'ir oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qoomkii sameeyey oo nacdalay ayaa laga qaadanaya waxa ay kulmiyeen laba fitno siduu leeyahay sheekh moxamed bin cabdilwahaab fi kitaabi tawxiid fitnatu taswiir iyo fitnatu lqubuur walihada baa shiraaru lkhalqi lagu tilmaamay labadan arrimoodna waxay ka mid yihin min wasaa'il ashirk oo sawirku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha shaydaanku dadka uu ku fitnayn karo walow fi lmustaqbali albaciid uu ku odhan karo sawirkan guriga ka laalaada waa la caabudi jiray nacam wakadalika waxa weeyaan binaau lqubuur waittikhaadu lmasaajidi calayha iyaduna waa min wasaa'il ashirk walihada baa rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu naahiyey waxa weeyaan oo uu diiday waxaa laga qaadanayaa caalimka marka loo sheego arrin munkara inay waajib tahay dee arrintaa xukunkeeda dadka inuu caddeeyo waxaa laga qaadanayaa damu faacil muxaramaat waxyaabaha xaaraantaa dadka samaynaya inay dhaleeco mutaysteen ulaa'ika shiraaru lkhalqi ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa markaa laga qaadanayaa inaan lagu tukan xabaalaha ama masaajid ha laga dul sameeyo ama waxa weeyaan masaajid yaan laga dul sameyn ee meel banaanba ha iskaga yaalin qala xadaana musadad qala xadaana cabdulwaarith can abi tayax can anasin qaal qadima anabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu soo galay almadiina waa markuu soo hijrooday fanazla wuxuu degay rasuulku acla lmadiinati magaalada madiina halka ugu saraysa fii xayin qabiila ayuu dhex degay yuqaalu lahum la yidhaahdo banu camrin bani cawf oo reer quba ayaa markaasi ay ahaayeen magaalada madiinana waa ka baxsanaayeen cawaali lmadiina ayay deganaayeen waxaana arrintaasi ahayd siyaasatun xakiima markiiba magaaladii iskama degin rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ma gelin duleedkeeda ayuu degay inta xaaladeedu ay kala miirmayso oo uu kala garanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam alcaduwa wasidiiq ka saaxiiba iyo ka cadowa almuwaafiq walmukhaalif oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonayay magaaladaasi inuu galo iyadoo markaasi ay muuqato taageerada loo hayaa si aan hadhow toole cadow aanu ugu soo dhiiran fa aqaama anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu ku nagaa fiihim dhexdooda reer bani camr bin cawf arbaca casharata leyla afar iyo toban habeen uma dabeetana arsala cid buu u diray ilaa bani najaar qabiiladii lo odhan jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam la odhan karo waxay u ahaayeen abtiyaal oo cabdulmualib abtiyaashii ayay ahaayeen halkaa ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka abtisanayay fa jaa-uu waa yimaadeen mutaqallidi suyuuf xaala yihiin kuwa seefahoodii ku gaadhan marka rasuulku calayhi salaatu salaam laba sababoodba waa ugu yeedhayay horta inuu leeyahay ciidan iyo taageerayaal difaacaya inay muuqato mar labaadka maadaama dee silatu qaraaba ay ka dhaxayso dee abtiyaashii ay yihiin oo awowgii ay dhaleen arrinta noocaasina rasuulku waa ku ixtiraamayo waa ku ikraamayay si aanay uga xumaan oo aanay u odhan inankii aanu abtiga u ahayn annaga waxba nagama soo qaadin oo cid kale ayuu ku degay kaanii waxaabaad moodaa anburu inaan eegayo ila nabiyi sala allahu calayh wasalam calaa raaxilati isagoo aashiisii saaran wa abuu bakrin iyadoo abuubakarna ridfuu yaa mid fangashanoo hasha xagga dambe isna ka saaran oo abuubakar hal gooniya ayuu watay raaxila gooni ah ee maxay tahay sababta rasuulku madiine markuu soo gelayey oo abuubakar hashiisii uu u saaray waxay ahlucilmigu leeyihiin waa liyudhira qadra abi bakrin linnaas si uu dadka ugu muujiyo qadarka abuubakar uu leeyahay iyo mansiladiisa wa mala-u bani najaar iyadoo reer banu najaar jamaacadoodiina xowlahu rasuulka hareerihiisa ayayna hareero socdaan xataa alqaa ilaa rasuulku uu ku dejiyey ama ku tuuray raxligiisii heeryadiisii bifinaa'i abi ayuubin abi ayuub bannaankii waxa weeyaan gurigiisa ka horreeyey wa kaana yuxibu wuxuu jeclaa rasuulku an yusalliya inuu ku tukado xaysu adrakathu salaa meesha ay salaadu ku soo gaadho wa yusalli wuxuu ku tukan jiray fii maraabid alghanam meelaha xeryaha adhiga ayuu ku tukan jiray weliba aad uu u jeclaa intii aan masaajidka la dhisin taasina waxay daliilu tahay saalada iyo kaadida adhigu inaanay najaas ahayn waxaana arrintaa kala mid a xayawaanaadka ma'kuulu laxmiga ah hilibkoodu xalaasha yahay oo dhan wa annahu amara rasuulku wuxuu amar ku bixiyey markuu madiine degay bibinaa'i lmasjidi masaajidka dhiskiisii in la dhiso fa arsala cid buu u diray ilaa mala'i ilaa mala-in jamaaca min bani najaar ka mid a fa qaala wuxu uhi yaa bani najaar thaaminuunii igula baayactama bixaa'idikum haadaa beertiinna tan ah bimacnaa bal dee waan inaan idinka iibsadaan doonayahay dee bal wax dhaha annaan idinla baayactamo dee ama inta aad tidhahda inaan idinka siisto ama dee wax naga da wax iga daaya aan idhaahdee markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam goobtii markaa masaajidka laga dhisaayey dadkii lahaa muu odhan ilaahay daraaddii u bixiya bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iga iibiya waa si aanay cidina aanay minno manna sheegad aanay ugu yeelan waxay ugu manno sheegato maadaama meesha uu ku cusub yahay si aanay dadkaasi odhan haa culays buu inagu soo kordhiyey dadka cadowgiina aanay uga faa'iidaysano aanay odhan hadurba wuxuu bilaabay inuu xoolihiini gacanta ku dhiga sooma aragtaan si aanay taasi u dhicin goobtii masaajidka uu ka dhisayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa iibsaday qaaluu waxay yidhaahdeen laa maya wallaahi baanu ku dhaaranay laa natlubu ka dalbi bayna hamanahu dhulkan iibkiisa ama xaa'idkan iibkiisa qiimihiisa ilaa ila allahi ilaa min allah oo ilaadu waa bimacnaa min ilaahay mooyaane cid kale ka dalbi mayno macnaa ilahay daraaddii baan u bixinaynaa fa qaala anasun wuxuu yidhi fa kaana fiihi waxaa beertaa ku dhex yaalay maa aquulu lakum waxaan idiin sheegi doono qubuuru lmushrikiina baa ku dhex taallay mushrikiin fi ljaahiliya dhintay qubuurtoodii wa fiihi kharibun guryo kharaabay ayaa ku yaalay wa fiihi nakhlun geedo markaa timir ahayna waa ku yaaleen fa amara nabiyu sala allahu caleyh wasalam rasuulku wuxuu amray biqubuuri lmushrikiin ay binabshi qubuuri lmushrikiin mushrikiinta xabaalahoodii in la faqo fa nubishat waa la faqay oo inta la qoday baa laga soo saaray uma dabeetana bilkhirabi wuxuu amray bilkhirabi ay bitaswiyati alkhirab dhismayaashii khiraabkaa meesha ku yaalay in la dumiyo dhulka lala simo fa suwiyat waa la dumiyo dhulka ayaa lala simay wa binakli e biqaci nakli geedtimireedkii in la jaro ayuu amrayo fa qutica waa la jaray fa safuu waxay safeen annakla dhirtii timirtaa meesha ay ka jareen qiblata almasjidi masaajidka qibladiisa wa jacaluu waxay ka dhigeen cidaadatayhi macnaa masaajidka labadiisii dhinacna alxijaarata dhagaxaan wajacaluu waxay bilaabeen yanquluuna asakra inay dhagaxaanta waaweyn soo guraan wahum yartajizuuna iyagoo geeraaraya wanabiyu sala allahu calayh wasalam macahum rasuulkuna waa la joogi wa huwa yaquul isagoo lahaa allaahuma laa khayra ilaahu khayr ma jiro macnaa khayr kaamiloo dhammaystirani ilaa khayru laakhira khayrka aakhira mooyaane faqfir ilaaha u dembi dhaaf lilansaari ansaar iyo walmuhaajira iyo dadka waxa weeyaan muhaajiriinta ah marka xadiidka bukhaari raximah allahu tacaala masaladaasi dee baabka uu ku xusay ayuu daliil u yahay oo ah qubuuraha waxa weeyaan ambiyada iyo atbaacu lambiyaa dadka ambiyada rumeeyey iyagu xurma ayay leeyihin iyagoo meeshii ku aasanna masaajid lagama dhigi karo lagamana saari karo laa yajuus in laga saaro allaahuma ilaa haddii ay dhacdo mooyaane iyaga ambiyada jidhkooda ciiddu ma cunto oo marnaba ma dhici karta in la idhaahdo nebigii jidhkiisii waa dhammaadee dhulka aynu ka faa'idaysano laakiin dadka kale dee jidhkooda ciidda ayaa cunaysa waxaa la ysku khilaafay un shuhadada ciiddu ma cuntaa jasadkooda mise ma cunto baabkeeda insha allahu tacaala ku iman doontaa laakiin dadka kale dee jasadkooda ciidda ayaa cunaysa marka waxa aimadu ay isku waafaqsan yihiin haddii waxa weeyaan qofkii meydka haddee xabaasha lagu aasay uu dhammaado kitaabuljanaa'is baynu ku arki insha allah ama ha lagu ogaado dhammaanshihiisa yacnaa bilxis ama ha lagu ogaado bitajriba tusaalahaan waxaa la ogaaday dhulkan marka cimiladiisa la eego qofka lagu aasaa intaasoo sannadoodun inuu jidhkiisu sii jirayo intaasoo markay dhammaadaan inuu baaba'ayo haddii markaa taasi ay dhacdo dee dhulka waa laga faa'idaysan karaa beri baa qabri ahaan jiray lama odhanayo waayo qabrigu dee godka un maaha e waa waa waa qofka ku aasan buu qabri waxa weeyaan uu ku noqday marka haddii qofkii dee meesha uu ka baxo oo uu wada baaba'o sida a'immadu ay caddeeyeen imaamu nawowi fi almajmuuc sharxi lmuhadab ibnu qudaama fi lmuqni dhulkaa waa laga faa'idaysan karaa mar haddii qofkii meesha ku aasnaa waxa weeyaan wuu baaba'ay oo aanay waxba ka joogin ama dee lafta yare qofka ka soo hadha ama waxa weeyaan ay ka joogto nacab oo taa yarna meel baa lagu baydhin karaa qabri kale ama meelun ayuunbaa iyadana lagu asturi karaa laakiin qubuurta mushrikiintu iyadu xurmadaasi ma laha oo iyagoo aan weli googo-in ama jidhkoodii aanu baabi'in ayaa laga soo saari karaa waayo marka horeba sababta loo aasimay ahayn dee in la xurmaynaye waxaa loo aasay un si aan dee baktigooda aan loogu dhib mudan ayaa loo aasay marka inta la yska soo saaro ayaa dee meel kale lagu aasi karaa ama si kale la ysaga farsamayn karaa laakiin waxaa shardi ah dee arrintaasi inaan darar iyo dee mafsado ka weynin waa inaanay ka dhalan ahayn oo haddaad dee xabaalaha gaalada meelahaasi ku yaala aada waxa weeyaan tidhaahdo halkan masaajid baynu ka samaynaynaa ama madarasad baynu ka dhisaynaao waynu fadhaynaayo inagu kiciya deetana arrintaasi mafsada ay ka dhalanayso dee ilaahay ma sharciyeeyo wax munkar uu ka dhalanaayo maslaxada ku jirta mafsado ka weyni waxa weeyaan ay ka dhalanayso qofka muslimka ahina maaha daahish safiiha oo ay noqdo qof caaqila oo ficilkiisa waxaa ka ratibmaya ee ka dhalanaya had iyo jeeraale miisaamaya waa inuu noqdo ee qof xamaasad iyo caatifad intay qaaddo iska dhaqaaqaaya waa inaanu noqon nacam waxaa xadiidka sidaasoo kale culimmada qaarkood ay u daliishadeen in dee dhirta midhaha leh la jari karo haddii jaristeeda ay maslaxa maslaxadda jiritaankeeda ka weyne ay ku jirto laakiin xadiidkan kuma cadda dee geedahaas inay ahaayeen geedo midhalo midho laga cuno kuwa iska qalalay ama aan midhaba dhalin inay ahaayeen oo wax dhici kara weeye waxaa laga qaadanayaa markaa gabayga ama geeraarka midhihiisu aanay xumayn ee hawsha iyo camalka laysku dhaafinayaa inuu yahay mubaax allahuma laa khayra ilaa khayru laakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira laakiin waxaa habboon gabayga laftiisu inuu noqdo mid kelmado markaa wanaagsan oo dikriya ama khayr uu ka muuqdo xambaarsan siduu qofku u noqdo mid hawshiina is-ilowsiinaya islamarkaana waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala xusaaya baabu salaati salaadiibuu u baabiyay fii maraabidi lghanami marka xadiidka cumuum waxaynu ka qaadanaynaa haddii mushrikiinta ama kufaartu meeshii ay ku aasnaayeen laga saaro oo masaajid laga dhigo nahyigii ahaa mid laysu diiday itikhaad alqubuuri masaajid inaanay taasi soo gelahayn baabu salaati salaadii buu u baab yahay fii maraabid alghanami adhiga xeradiisa lagu tukado qala xadaana sulaymaan bnu xarbin qala xadaana shucba can abi tayac can anasi qaal kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa yusalii mid ku tukada fii maraabid alghanami adhiga xeradiisa uma dabeetana samictu waan maqlay buu yidhi abu tayaax baa wuxuu leeyahay waxaan maqlay anas bacdu intaa dabad oo yaquulu leh kaana yusalii rasuulku wuxuu ku tukan jiray fii maraabid alghanam xerada adhiga qabla an yubna almasjid intaan masaajidka la dhisin laakiin intii masaajidka la dhisay kadib dee inay meel kale salaaddu ku qabsata mooyaane meelaan masaajidka ahayn kuma tukan jirin salaada faralkaa oo masaajidka de ayaa meel walba ka fadli badan xadiidku markaa wuxuu daliilu yahay in kaadida iyo dee saalada adhigu ay tahay daahir oo ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kuma tukadeen oo kama dhigeen xerada adhiga meesha uu ku tukado meesha uu jecel yahay intaan masaajidka la dhisin ka hor in masaajidku yahay afdalu makaanin oo yusallaa fiihi alfariida ayaa laga qaadanaya meesha u fadli badan ee salaada faralkaa lagu tukado baabu salaati salaadii buu u baab yahay fii mawaadici alibil geelu meelihiis geela meelihiisa lagu tukado marka mawaadic buu ka cabiray bukhaari xadiidka qaarkeed waxaa ku soo arooray actaanu libil oo a meesha geelu markaa la waraabinayo uu fadhiisto iyo mabaarikul ibil baa axaadiidka qaarkeed ku soo aroortay meesha uu hoydeba qaarkood waxaa ku soo aroortay waxa weeyaan maraabidulibil manaakhulibil marka axaadiidta riwaayaadka markuu isu keenay bukhaari dee wuxuu ka qaatay mawaadiculibil ama ha noqoto gelgelinta ama xeradiisa ama marka la waraabinayo meesha waxa weeyaan uu fadhiisto ama lagu kala horo inta lagu joojiyo ama halkaa dee uu istaagabe dee darka dushiisa meelaha geel waxa weeyaan dee uu fadhiisto ama xero rasmi ah u noqoto ama yaanay u noqone oo dhan in lagu tukado in markaa la diiday ayaa axaadiida marka laysu geeya bukhaari raximah llahu tacaala uu kala soo baxay marka axaadiida nahiyeysa in lagu tukado meelaha geelu uu fadhiisto bukhaari raximah llahu tacaala shardigiisa aanay waafaqsanayn walihaada baanu axaadiidaasi aanu keenin waxaa ka mid a xadiidu jaabir ibnu samura oo warinaya imaam muslim xadiid lbaraa ibni caazib oo abu daawuud wakayru ay wariyeen aad bay axaadiidaasi ay u fara badantah qala xadaana sadqa ibn lfadl qala akhbarana sulaymaan ibnu xayaan qala xadaana cubayd ullah can naaficin qaala ra'aytu waxaan arkay ibna cumara ayaan arkay oo yusallii tukanaya ilaa baciirihi awrkiisa xaggiisa ama neefkiisii geela xaggiisa u tukanaya oo baciir kalab iyo kadhidig labadaba waa la ydha waa neefka geelawn wa qaala wuxuu uhi ra'aytu waan arkay annabiya sala allahu alay wasalam oo yafcaluhu sidaa samaynaya marka xadiidkan bukhaari ma wuxuu u daliishanayaa inay makruuhun tahay in lagu tukado meelaha geelu uu fadhiisto dee marka neefkii geelaha sutro laga dhigto dee meel meeshii uu fadhiyey in lagu tukaday miyay noqonaysaa macnuhu oo nahyiga xadiidka kale ku soo arooray karaaha ayuunbuu faa'iideynayaa miya mise xadiidka wuxuu u daliishanayaa in la diiday un barta uu fadhiisto in lagu tukado laakiin meel u dhow in lagu tukan karo talabaad ayaa xadiidku daliilu yahay baa la odhan karaa oo nahyigaasi ka dhalan mayso inaan dee geeli looba dhowaanba oo rasuulku isagoo saaran geela dushiisa inuu ku dul tukaday baa dee soo aroortay kaana yusalli calaa raaxilatihi xadiid ibnu cumar wakayru in uu sutro ka dhigtayna waa soo aroortay sana cabdillahi ibnu cumarba waxa weyaan uu tilmaamayo marka nahyiga laysu diiday meeshii uu fadhiisanayey in lagu tukado ka dhalan mayso inaan dushiisa lagu tukan karin kana dhalan mayso inaan sutra laga dhigan karin oo sutra laga dhigan karaa inta meeshuu ku tukanaya dib looga baxo ayaa isaga meeshuu fadhiisanaya dib looga durka ayaa sutra laga dhigan karaa shaygii aad xaggiisa waxa weyaan aad u tukanaysid maxay tahay sababta markaa loo diiday in geela meelihiisaasi lagu tukado alcilmigu iskumay waafaqin qaarkood waxay dhahdeen dee qofka inuu dhibaateeyo ayaa looga baqayaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen nacam dee kaadidiisan iyo waxaanaa najaasa laakiin taasi sax maaha oo haddii kaadida xooluhu ay najaas tahay ama saaladoodu dee geel iyo adhigaba lama kala qaadeen xeradii adhigana rasuulku waa ku tukan jiray tii geelana ha ku tukanina ayuu dee labadaasna waa isku xukun oo meel lama kala geyn karo marka inay kaayadiisu najaas tahay awgeed maaha ama saaladiisu waxa loo diido kaayadiisa iyo saaladiisa midna najaas maaha se hore waxa weyan aynu soo tilmaanay ahlucilmiga qaarkood waxay ande shayaadiinta ayaa kusoo xaadirta taa lafteeda ishkaala kusoo arooraya wuxuu yahay maxaa loogu dul tukanaya haddii shaydaanku inuu ka agdhooyo awgeed in meeshiisi lagu tukado loo diiday maxaa sutra waxa weya rasuulku alayhi salaatu wasalaam uga dhigtay allahu aclam ilaahay baa og cilada iyo sababtu waxay tahay cumuuman waxaynu haynaa uun in la diiday meelaha geela in lagu tukado wallahu aclam waaxka bilahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed